إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal ka mid ka mid ah weeraradii dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo midkood dagaal dhiig ku daatay hub iyo gaadiidna lagu furtay ka dhacay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa baahisay sawirada deegaanada maanta lala wareegay kuwaasoo macluumaad dheeri ah xambaarsan mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa dadka soomaaliyeed u soo jeediyey inay ka feejignaadaan siyaasiyiinta qabyaaladda ku orkacsada ee xabashida soo dhoweynaya iyagoo madaxda etoobiya ku tilmaamaya inay soomaali yihiin mid ka mid ah ra-iisul wasaariyaashii xilka ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaalka ah mid ka mid ah weeraradii dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe al-kataa'ib ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto muuqaalka weerarkii dhowaan ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lagu laayay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka sidoo kalena xabsiga degmada balcad ay mujaahidiinta ka sii daayeen maxaabiistii halkaasi ay ku xireen ciidamada dowladda federaalka waxaana la filayaa in muuqaalkan uu soo baxo saacadaha nagu soo wajahan waxayna dhegaystayaasha kala socon doonaan wararkeena iyo barnaamijteena soo socda inshaa allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo midkood dagaal dhiig ku daatay hub iyo gaadiidna lagu furtay ka dhacay warbixintaas iyo mu'asasada al-kataa'ib oo baahisay sawirada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa halkani ka soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta lagu laayay dagaal ka dhacay deegaanka boosareeri si gaaran u hoos taga degmada aadan yabaal waxaana midadkoodu iminka baylah u yihiin haadda iyo dugaagga hilbaha ku nool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal aan waxba la isula harin kadib libintu raacday waxaana cagaha wax ka deeyay askarta dowladda federaalka ah intoodii ka badbaaday maarta sababtay in saaxiibadoodu adduunka ka galbadaan askarta dowladda federaalk ah ayaa u cararay dhanka deegaanka ceelmulow oo asna hoos taga aadan yabaal ilaan waa tii hore loo yidhi nafta orodayay kugu aamintaay waxaan ilaa iyo hadda meel lagu sheegin oo aan raqdii iyo ruuxii toona lahayn hogaamiyihii ciidamada hasiimadu ku habsatay korneyl saney cabdulla gaab oo ka dhigan hogaamiye kooxeed maadaama uu leeyahay ciidan iyo hub u gaar ah sidaasoo ay tahayna ka tirsan dowladda federaalka ah dagaalka ayaa dowladda federaalka ah waxaa looga furtay baabuur kuwa ciidanka ah iyo hub intaba mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa durba baahisay sawirada gaadiidka qoryaha caaradooda ay kula wareegeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo meydadka askarta ay laayeen oo gangamboon halkii la isku galay waxaa sawirada la qaaday xilli cadceedu ay kulushahay iyada oo jiilaal darana la joogo dhulkuna waa bacaad waxaana la arkayaa meydadka oo saliiq badan oo uu ka muuqdo ragga qaarna maskaxda ayaa bannaanka ku daadatay halka kuwo kalena meel halis ah xabaduhu ay uga yaallaan waxaa la arkayaa wiilal tuute xiran oo siliska dabajeexu u garaawixiidsan yahay kuwa oo afka ciidda ku haya maadaama goor hore naftu daysay sawirada waxaa ka muuqda laba gaari oo midkood uu yahay cabdibilaha gacanlaha ah oo qoriga labada dhuumood leh ee lidka diyaaradaha islamarkaana dagaalada caadiga ah looga qaybgalay ee suuga loo yaqaan ku rakaban yahay iyo gaari hartoob ah oo nooca caafimaadka ah xogtii ugu dambaysay waxay sheegaysaa in dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka booshareeri ee walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe lagu dilay afar iyo labaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaasoo ay ku jiraan laba sarkaal oo lagu kala magacaabo garmaqaate iyo adeerow waxaa sidoo kale xogtu sheegaysaa in la dhaawacay siddeed askari oo iyaguna ka tirsanaa dowladda federaalka ah dhinaca kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay maanta si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka alkowsar oo duleedka magaalada aadan yabaal ku yaal una jira toddoba iyo toban kilomitir oo keliya markii uu dhacay dagaalka booshareeri xogta in la jabay ahna ay faaftay ayay cagaha wax ka dayeen ciidamada alkowsar joogay waxaana durbadiiba gacankuhaynta deegaanka la wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo awalba kaabiga ku hayay amaba kulaalayay sawirro al-kataa'ib ay baahisay ayaa muujinaya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo dusha ka saaran masaajidka weyn ee alkowsar qaarna ay hareera joogaan kaas oo qalcad ciidan u ahaa dowladda federaalka ah waxaa sawirada ka muuqda joodariyo ciidamada dowladda federaalka habeenkii ay ku seexa jireen iyo haraadiga qaadkii masaajidka barxaddiisa ay ku cuni jireen sawirada sidoo kale waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo gaaf wareegaya halka dhismayaasha deegaanku ay ku yaalaan muddo toddobaad ka tillaabsatay waxaa dagaalla ka dhacayeen gobolka shabeellaha dhexe waxaana muuqatay in guushu ay raacday ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo dilay in badan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah halka kuwo kalena ay dhaawaceen hub iyo gaadiidna ay ka furteen intii dagaaladu ay socdeen xarakada shabaabulmujaahidiin waxay la wareegtay deegaanada kale ah daaru nicma ceel cali axmed cali fool dheere cadley ceelbaraf miirtaqu biyo cadde laba garas iyo labada deegaan ee maanta ay gacanta ku dhigtay oo kale ah booshareeri iyo kowsar kadib dagaalka maanta dhacay iyo weliba deegaanada lala wareegay walaaca ka jira aadan yabal ayaa cirka isku sii shareeray iyadoo awalba aanay ciidamada joogacaga ku taagnayn ciidamadii ka qayb gala dagaal dhowaan ka dhaca deegaanka ceelbaraf ayaa qaarkood maanta la ii sheegay inay marayeen deegaanka guullane oo koonfur ka jira aadan yabaal si xaaladdu hadday xumaato ay ugu baxsadaan waddada muqdisho inta aanay ka xirmin halka kuwo kalena ay iska xaadiriyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurto oo iminka guranaya kuwii ugu qaraaraa midhihii ka dhashay dagaalkii uu laba sanayo bar ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ayaa afkiisu juuqda gabay waxaana awooddiisa uu isugu geeyey keliya sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada ugu guulaysan ahaa waxaana muuqata inaanu xiise u qabin in uu dagaal kale soo abaabulo qarashna uu ku bixiyo laakiin saraakiil uu soo diray ayaa furumaha taagan kuwa oo ciidamada weli cadaadinaya inkasta oo ay u diyaarsan yihiin diyaaradihii ay raaci lahaayeen haddii xaaladdu faraha ka baxdo saraakiishaasna waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada milatariga dowladda federaalka ah odawaa yuusuf raage iyo korneyl xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ah ninka saddexaadna waa korneyl saney cabdulagaab oo iminka aan meel lagu sheegin mahadsanid cabdulaahi mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa dadka soomaaliyeed u soo jeediyey inay ka feejignaadaan siyaasiyiinta qabyaalada ku orkacsada ee xabashida soo dhoweynaya iyagoo madaxda etoobiya ku tilmaamaya inay soomaali yihiin tafaasiisha warkaasi waa kan maxamed daahir wixii ka dambeeyey markii ay meesha ka baxday dowladdii siyaad bare waxaa dalka dibaddiisa u hayaamay dad badan kuwaas oo qaarkood ay soo laabteen iyagoo huwan afkaarta iyo waxbarashada ay ka soo qaateen dalalka ay aadeen dadkaasi waxaa ka mid ah siyaasiyiin soomaaliyeed oo haatan xilal ka haya dowladda federaalka kuwo kalena horay bay xilal u soo qabteen waxaana ay sugto u yihiin inay mar kale ka soo muuqdaan dowladda federaalka marka ay xilal ka hayaan siyaasiyiintaasi waxa ay wax kasta ka hormariyaan sidii ay ugu guulaysan lahaayeen inay meel marto danaha shisheeyaha waxaana ay dhabarka ka tuureen tan ummadda ay sheegtaan inay matalaan madaxweynayaasha soomali dowladihii shisheeyaha ku tiirsanaa ee soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii siyaad bare ayaa maciinsaday oo taageero iyo taakula ka raadsaday cadowgii ay lahayd ummadda soomaaliyeed kuwaas oo aan ka xusi karno etoobiya iyo kenya oo labadaba nagu haysta dhul ay ku gumaystaan dad soomaaliyeed siyaasiyiinta ayaa iyagoo ka faa'iidaysanaya qabyaaladda waxa ay marar badan fagaarayaasha la yimaadeen inay wax wanaagsan ummadda uga dhigaan madaxda dowladaha kenya iyo etoobiya iyagoo ka eegaya oo keliya inay sii xajistaan kuraastooda qaar baaba soomaali ku tilmaamay madaxda kenya iyo etoobiya xasan sheekh maxamuud oo laba jeer xilal ka soo qabtay dowladda ayaa dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ku tilmaamayaan siyaasi aanan ka xishoonin inuu dabacsanaan u muujiyo shisheeyaha gaar ahaan kenya iyo etoobiya oo marar badan ay kaamirada qabatay isagoo isku dulaynaya xasan sheekh maxamuud oo muddo sanad ah ku dhow ku hadaaqayay inay etoobiya tahay dowlad cadow ah ayaa maalmo kooban isku beddelay markii uu la fadhiistay abey axmed kadib kulan ay garwadeen ka ahayd dowladda turkiga waxaa loo sameeyey habmaamuus aan horay loo arag waddooyinka ayaa loo xiray meel kastana waxaa laga taagay calanka etoobiya iyadoo shirib iyo heeso lagu ammaanay sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka digay xulufaysiga shisheeyaha iyo marin habaabinta siyaasiyiinta ay ku samaynayaan taariikhda ummadda soomaaliyeed wuxuu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay difaacaan diintooda iyo dalkooda islamarkaana ay garab istaagaan xukunka shareecada islaamka sheekh xasaan ayaa kelimadiisa ku soo hadal qaaday taariikhuu u soo joogay oo ku saabsan siyaasiyiin badan oo danahooda ka dhex arkay in ay soo dhowaystaan etoobiya kuwaas oo aan dan ka lahayn masiirka ummadda hawda waxaas ku soo kordhay marka qadiyaddiinni iyo taariikhdiinni beddelkeedii iyo taxriifinteeda ku-ciyaarkeedii in maanta la yidhaahdo abiyey waa nin abgaala baa ku soo korodhay warkaa ma haysaan aad iskaga ilaaliya hadalka hoosoo ma duri karo ma dehbangaani baa la isgeynayaa wax badanoo sheegilana waan ka cabsanayaa diintiinna iyo dalkiinna iyo dadnimadeenna ilaashada waxaan soo joogay nintywankii tigra oo waddanka soo galoo ku soo duulay oo socdoo goday qabsanaya oo qolyo ogaadeena ha dhaawantay kaga hortagan ay leeyihiin tigreegu waa niman jabarti ah waan u soo joogay waxaan u soo joogay shagaasan iyo lixdii iyo toddobadii mareexaan oo leh tigreegu ayaa xamaro waa niman mareexaan oo facayaa waxaa hadda dhowayd cabdulaahi yuusuf iyo qolyihii majeertan oo nimanka tigreegu ah niman maxamuud saleebaana hadda maxay maraysaa abiyey waa nin abgaalay maraysaa war waxaa idin anfici maayo waa been waa sheeka beraley dhulkaa qiimaha badan ilaah idin siiyey iyo diinta iyo dalka ilaashada nimankaa shayaadiinta murtadiinta ah ee xasan gurguurtu u weyn yahayna dal iyo diin iyo dadnimaha ku hallaynina dalkiinna u soo jeeda diintiinna difaacda ka warqaba dagaalka kitaabkaiyo dastuurka u dhexeeyana kitaabka taageera si kastaba ha ahaatee dalka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka la daaladhacaya siyaasiyiinta dabadhilifyada ah ee u adeega shisheeyaha halkii ay ahayd kuwaasi in la dilo oo la toogtana waxaa lagu soo dhoweeyaa fagaarayaasha iyagoo bannaanka la soo taagan hagardaammadooda ka dhanka ummadda soomaaliya
mahadsanid maxamed mid ka mid ah ra-iisul wasaariyaashii xilka ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka faahfaahinta qodobkani waxaa sii ambaqaadaya farxaan cali maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka haddii kalena ay dalka la wareegayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayuu sheegay rooble in marka laga yimaado gobolka shabeellada dhexe oo dagaallo adag ka socdaan laga cabsi qabo in gobollo kalena ay ka bilowdaan dagaallo waaweyn oo ay soo qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab midda kale aan rabo inaan sheego dad badana amiin jeyso mu hadla leeyihiin anaa u hadla amiin jeyso maantay muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kaleo ma lahan xaalad adag oo dalka ku jiraa dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab oo ay ka kala socdaan hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arrintaas ka hortagno annagoonan eegaynin meesha aan kala joogno waa run wax waa jiraan dhaliil waa jirtaa bini aadanaa leeyahay qof nadiifa ma jiro qof kasta waa wuxuu leeyahay in qof kasta wuxuu leeyahay qaladaad dhammaanteen arrintaas waa ka simannahay marka waxaan leenahay aan hore uga soconno arrintaan hadda taagan aan ka hortagno haddii aanan ka hortegin yaa xukumaynaa dhammaanteen amiir amiin jeso waan weydiinayaa halku ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan si kastaba kadib kelimad goor sii horraysay ka soo baxday hoggaanka ugu sarreeya ee mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayde axmed cumar uu ku sheegay in dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan qaybo ka mid a dalka ay laba jibaari doonaan islamarkaana tilmaamay in goobo badan oo gacantooda ka maqan ay dib u haran doonaan iyo la wareegitaankooda deegaano ka mid a shabeellada dhexe ayaa waxaa isa soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk oo baqdin xooggan ka muujinaya in weerarada isxigxiga ee ay mujaahidiinta al-shabaab bilaabeen uu soo gaaro magaalada muqdisho oo ah halka ugu badan ee ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalk waad mahadsan tahay farxaan dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waa naga intaa